بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله حين مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجزين وتبسط البدل بوعد منجزين وتقتضي رضا بغير سخطين فائقة ألفية ابن معتين وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يغضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة وما لعبد وجل من ذنبه غير الدعاء والرجاء ربه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بسم الله الرحمن الرحيم قال وحيري محمد منك محمد ليلان هو ابن مالك إن مالك وياني أحمد وحن أمهدنق يا ربي ربي غيبا أمهدنق يا الله إلهي أيان أمهدنق خير مالك كو أحملك يكو خيرك بغنها مصليا بان أمهدنق يا إلهي أنا كصلي يا على النبي نبي أنيقو كصلي يا المصطفى لدورتي وآله إيا آل كيسي المستكملين لما يسكترتي الشرف شرفت لما يسكترتي وأستعين وحن كاشنيا وأستعين وحن كالمويديسنيا الله إلهي أيان كالمويديسن في ألفية في نظم قصيدة ألفية قصيدة ألفية نظم تيذين ويقو كالميو قصيدة ذاسو مقاسد النحو نحوها مقاسد ذا أوردن بها أي فيها إيذا دحذي ذا محوية لغو سو كوباي قصيدته او تقرب سو دوينيسا الاقصى معناها بعيد كا بلفظ لفظ بي كسو دوينيسا لفظه او موجز لغابيي وتبسط وحي بلارينيسا البدل وح بخنت ايي بلارين بوعد يبوح يا بلنقاد ايي كو بلارين ومنجز لاوفيي وتقتضي وحي ضلبيسا رضا رالي اهان شو ايي ضلبيسا oo bigayri sukhtin cadho ayna ku jirin oo cadhadaydkeeda faa'iqatan waxay ka sarraysaa alfiyata bni mucdin ina mucdi alfiyadiisii ayay ka sarraysaa ama faa'iqatan iyadoo ka sarraysa alfiyata bni mucdin ina mucdi alfiyadiisii wa huwa ina mucdina bisabqin bisababi sabqin horraynta sababteeda ayuu xaa'izun u koobsaday tafdiilan ayuu koobsaday fadilid ninkaasi fadilid ayuu koobsaday mustawjibun wuxuuna mutay sanaa'iya ammaantayda aljamiila quruxda badan wallaahu ilaahay yaqdii wuxuu xukumayaa bihibaatin hibooyin iyo waxbixinno waafiratin waaweyn ama dhammaystiran lii aniga ayuu ii xukumi walahu ina mucdi ayuu u xukumi oo fi darajaati alaakhira min darajaati alaakhira aakhira darajooyinkeegii ah halkaa sheekheenu waa ninka kitaabka qoray muqadimo ayuu halkan u sameeyey muqadimada waxa lagaga hadlaa muqadimada wax laba loo qaybiyaayo inay tahay muqadimatu kitaab iyo inay tahay muqadimatu ilmi muqadimadani waa muqadimatu kitaab weeyaan laakiin muqadimatu ilmi maaha cilmiga naxwaha ah muqadimadiisii kama hadlaye kitaabkan alfiyada ah ayuu muqadimadiisii ka hadlaya culimadu waxay isku khilaafeen horta muqadimadu kitaabka may ka horeysaa mise kitaabka way ka dambaysaa asal ahaan marka la qorayo qofku markuu muqadimada qaala maxamedu markuu oranayo kitaabka miyay ka horeysaa mise way ka dambaysaa rag baa yiri way ka horeysaa iyo halka uu ka bilaabay ragna waxay yidhaahdeen horta kitaabkaa la nadmiyaa marka kitaabka la dhammaystiro ayaa muqadimada la sameeyaa markii kitaabka uu dhammaystirmo kadib ayaa muqadimada la sameeyaa waa mas'ale khilaafiya muqadimadu inay kitaabka ka horayso iyo inay ka dambayso waxaa lagu xalinayaa khilaafka dadka ayaa ku kala duwano dadka qaarna way ka horraysiiyaan dadka qaarna way ka dambaysiiyaan ardaydan hadda jaamacadaha ka baxaysa baxsiga markay qorayso muqadimada ninna uu ka horraysiinaya ninna uu ka dambaysiinaya labaduba way u bannaan tahay kolkaa waxa haddaba muqadimadani waa muqadimatu kitaab ninka kitaabka alihi wuxuu ka bilaabay qaala muxammadun qaala waa ficil maadi muxammadunna waa faacil kitaabkao dhanina waa mafcuulun bihi yaa mafcuulun bihiya kitaabka oo dhan qaala muxammadun muxammadun wixii ka dambe muxuu yidhi sheekhu qaala muxammadun muxamed wuxuu yidhi awey haddaba wixii uu yidhi dee waa kitaabka oo dhan nadmigoo dhan ayuu yidhi kolkaa nadmigaasoo dhani waa mafcuulun bihi maquulu qowlku waa qayb mafcuulun bihiga ka tirsan weeye maquulu qowlku sidiisaba waa qayb mafcuulun bihiga ka tirsan qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed wuxuu yidhi huwa bnu maalikin ina maalig weeyaane axmedu buu yidhi waxaan u mahadnaqayaa rabbii rabbigay ayaan ku xamdiyayaa allaha ilaahay ayaan ku xamdiyayaa amaan ku mahadin khayra maalikin ahaa mid wax milkiya ka ugu khayrka badan haddaba halkaa waxaa la yidhi sheekha muxuu qaala maadi uga dhigay ilain waxay ahayd kitaabka hadduu bilaabay ee uu soo socdaayo weli ma odhane inuu mudaaric ka dhigo ayay ahayd waxaa lagu xalliyey laba ujeeddo mid ahaan ayuu maadi uga dhigay midi waa mide تحقق الوقوع كتابك هدو قلبك سحادر كي هي لتحقق الوقوع أي حقيقة إسكتها العديسو ماضي بالغانيقا سيدا ربكين بوي أيري أتى أمر الله قيامة مركا أمر قال لكم معنى أيو دي قيامة دي أتى بالي ويمد بالي ولينا ما إمان ويمان دورتا ما دام تهي شيء حقيقة الله هو أتى أمر الله سيداس أيا الله قاضنا يا أما سلو أورنا يا هذا بل تحقق الوقوع ماضي أغانيقا waxay culimada qaarkoodna yidhaahdeen ay ku xaliyeen muqadimadaaba ka dambaysa bay yidhaahdeen kitaabka muqadimada ayaa ka dambaysa maadaamuun odhanayno muqadimada dambaysa dee kitaabkii wuuba yidhi oo wuu qoraye maadi markaa ha ka dhigo oo qaala muxammadun ha iska yidhaahdo kelmadda qaala ah xagga sarfiga marka la joogo ajwaf weeyaan waawiya oo asalkeegu qaalo laba macno ayay ku timaadaa mar waxaa la yidhaahdaa qaala wuu seexday marna waxaa la yidhaahdaa qaala wuu yidhi marna waxaa la yidhaahdaa qaala wuu caqiideeyey ama wuu aaminay marka lagoobihii qaala shaaficiyu marka lagu leeyahay shaafici waxaa laga yaabaa shaygani inuu yahayba ficil ficil buu yahayba shaygani qowlba maa hadalba maaha waxaa lagu odhanayaa wabihi qaala shaaficiyu sidaasuu shaaficina ku tegey weeyaan macnaheegu wuu yidhi maaha hadalkaa inaan laga hayn baa laga yaabaaye ficilkaa inuu sameeyey baa dhici karta kolka haddana qaalabaa laga macne laga lagu macneeyaa waa ficil ajwaf oo waawiya weeyaan waxaa lagu gartay inuu waawi yahay masderkiisa ayaa qowl ah kolkaa masderka qowlkiihi wuxuu tilmaamayaa kelmadani inay waawi ahayd ayuu tilmaamaya hadday yaai noqon lahayd masderku qiil buu noqon lahaa ma qayl buu noqon lahaa qaala muxammadun muxammed wuxuu yidhi huwa bnu maalikin ina maalig weeyaane sheekhu talow balaaqadiima meel buu kaga dhacay balaaqadu waxay ina leedahay waa inaad ilaalisaa waxa la yidhaha muqtadal xaalka xaalku wuxuu kaa dalbayo waa in la ilaaliyaa kolkaa muqtadal xaalku wuxuu leeyahay ninku hadduu hadlayo waa inuu qultu yidhaa macali wuxuu yidhi baa tidhaha markaad iska hadlayso mise waxaan idhi baa tidhaahdaa kolkaa inuu yidhaa bay ahayd qultu axmadu rabbi allaha khayra maalikin inuu qultu yidhaa bay ahayd muxuu ka cibaareeyey qaala muxammadun buu yidhi qaala muxammadun muxamed wuxuu yidhi hadda waa isla isaga magiciisii buu sheegay kolkaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama uu halkaa qaala muxammadun markuu yidhi uu magicii sheekha sheegay uuna dee qultu odhanin maxaynu ku xallinaa bay yidhaahdeen waxa jirta damiirka kinaaya loo yaqaana oo kuufiyiintu damiirka kinaayay u yaqaaniin ereyga damiirana haddaynu nidhaahno min alidmaar buu ka yimid waa alikhfa oo waa wax qarsoon wax qarsoon wey qultu hadduu qofku yidhaa dee waa la diiday lama garanayo qofka laakiin waa inuu magaciisa magacaabaa si loo garto kitaabku muran buu geli karaa kitaabku muran ayuu geli karaa oo qaala muxamedun markuu yidhaa waxaan lagu murmaynin waa inuu noqdaa ninka kitaabka qoray waa in la gartaa waxaa kolkaa sheekhu si uu yaqiin arrinkaa uga dhigo ayuu ina yidhi qaala muxamedun huwa bnu maalikin waa yaqiin bay ka dhigan tahay markaa ninkii kitaabka qoray maxamed ibnu maalik inuu ahaa shaki kuma jiro oo waa wax la og yahay ama la yaqiininayo ayuu noqonayaa waxaa jira arrinkaa markaan eegayo ama arrinkaa aan ka hadlayno kutub badan baa jirta oo dee culimada dad baa jira imtixaan ah oo odhanaysa miyayna aakhiro rumaysnayn miyayna ilaahay rumaysnayn waxaa jira imaamu maalik xilligiisii kitaabta muwaaa la yidhahda aad loo qori jiray imaamu maalik baa muwaaa markuu qorayey baa lagu yidhi sheekh intaasoo muwaaa baa la qoray maad iska daysid maxaad ka faa'iidaysaa baa la yidhi muxuu yidhi imaamu maalik maa kaana lilaahi fahwa baaqin ilaahay dartii ka loo qoro unbaa baaqi noqonaya ilaahay dartii ka aan ahayna magiciisu maalmo ayuu jirayaayo halkaasuu ku baaba'aya waxay ka dhigan tahay markaa culimmadii tartanka kula jirtay imaamu maalik ee doonaysay inay iyagu ay ka sarreeyaan imaamu maalik gebigoodaba xataa kutubtoodii waa la waayey indiraas baa ku dhacay adduunyada indiraas ayaa kaga dhacay oo gebi ahaanba waa la waayey qaala muxamadun kolkaa sheekha si una muran u gelin ayuu qaala muxamadun u yidhi iltifaat wax la yidhaabaa jira iltifaatkana waxa isku qabtay jumhuurta iyo kisaa'i baa isku qabtay iltifaatka jumhuurta iyo kisaa'i baa isku qabtay kisaa'i wuxuu leeyahay qaala muxamadun tani waa iltifaat oo isagu wuxuu u haystaa hadalka sida ku habboon haddaad garab martaba iltifaat baa la yidhahdaa buu ku leeyahay iltifaatku waa hadalka sida ku habboon ood garab marto nin haddaad la hadlayso ood mukhaatab ka dhigi weydood hadalka ku wajihi weydo ood nin maqan sidii uga sheekayso iltifaat buu kisaa'i ku leeyahay adigu markaad sheekaynayso haddaad sidii wax maqan iskaga sheekayso qaala muxamed iltifaat buu ku leeyahay laakiin jumhuurtu sidaa iltifaat uma haystato jumhuurtu waxay iltifaatka u yaqaaniin inaad hadal bilowdo hadal inaad bilowdo dariiqaa aad ku bilowday aad ka baydho kolka iminka sheekhu dee hadal horuu soo bilaabay ma jirin wuu ka baydhaye qaala muxamedun buu yidhi kisaa'i wuxuu leeyahy waa iltifaat jumhuurtuna waxay leeyihiin maya iltifaat maaha qaala muxamedun huwa ibnu maalikin iltifaatku wuxuu ku jiraa suuradda faatixada ilaahay markuu alxamdu lilaah yidhi ilaahay waxaad u mahadnaqaysay dee gaaib dariiqu lgaaib baad ula dhaqmaysay alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay magiciisii baad sheegto qofka magaciisa waxa la sheegaa markuu maqan yahay alxamdu lilah ilaah baa mahadle allihii rabbi alcaalamiin waad u dhowaatay caalamiinta oo dhan rabbigood ahaa waad u dhawaato waxaad ilaahay u qirtay makhluuq oo dhan inuu rabbigiisii yahay arraxmaan arraxiim رب العالمين وصفة ترهيب ويا أودي سأيا دريمي سأيا وطبقيسا سأذن أقو صنين بلوغة دنبيسي الرحمن الرحيم مركز هذا أسي دواتي طلابة وطلابة بقسو دواتي مالك يوم الدين أدون كان أولا إساقا حسابين دونا من كستوحي هي إساقا حسابين دونا مالك يوم الدين حساب تدنين كو حسابين يوم كورتا أغن يسو معها إليه وسورتا اكتهب الله حضر إياه نعبد معها إياك نعبد وإياك نستغين إلا ودور تاغنتي كل قاعده إياك نعبد داسي hadalku sidii uu ku soo socday saw kama leexanin ilaan hadalku markii hore dariiqul ghayb buu ku socday oo iyaahu nacbudu in la yiraahdo hadi isaga aanu caabudaynaaye walaysa soo hortaago maxkamadii baa la yimide ilaahay toos hadalka uu la hadalo waxa tiraahdaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin dhe muunkan laftiisu macnuu ugu fadhiyaayo kelidaa baad salaada tukataa mararka qaar iyaaka acbudu odhan maysida iyaaka nacbudu un baad odhanaysaa waa balaaqada ku jirtaana waxay noqonaysaa ilaahu waan kaa xishoonaya anigoo kelidaaya albaabkaaga inaan isa soo taago muslimiintaan ku daba dhuumanaya dambiilaan ahaye muslimiinta ayaan ku daba dhuumanaya bay ka dhigan tahay waa jamaca ayaan isku soo dhex daray weeyaan haddaba qaala muxamedun muxamed wuxuu yidhi huwa bnu maalikin ina maalig weeyaane ereyga huwa bnu maalikinhi jumladaasi waa muctarido muctaridaduna luga alcarabiya toddobiyo toban macno ayay u timaadaa jumladu markay muctarido tahay toddobiyo toban faa'iido ayay leedahay oo laga faa'iidaa jumlad muctarido huwa ibnu maalikin imanka halkan tawdiix iyo kashfi baa laga faa'iidaya muxamedkani ninkuu yahay ayuu sii cadaynayaa oo wuxuu huwa ibnu maalikin u yidhi waa ina maalik jumladani waa muctarido oo waxay kala dhex gashay faacilkii iyo mafcuulkii faacilkii iyo mafcuulkii mafcuulku waxaan ku yidhi waa axmedu juskaa dambe kitaabka oo dhan baa mafcuulun bihiya ama maquulu qawla kolkaa qaala wuxuu yidhi de wuxuu yidhi waa kitaabka o dhan kitaabka o dhan baa mafcuulun bihiya haddaad tidhaahdo qara'atu intaad qara'atu tidhaahdo aad suu baqaro bilowdo baqaro o dhan haddaad akhrido ood qara'atu tidhaahdo mafcuulkii muxuu noqonaya aad akhriday baqaro oo dhan ayuu noqonaya haddaba huwa ibnu maalikin tani waa jumla muctarida wuxuu u keenay jumlada muctaridada ana lilbayaan walilkashfi waliidaax buu u keenay si loo sii bayaaniyo ninka muxamed la yidhaha ina ayadiisa magacuun caanka ku yahay sheekheennu haddaba huwa ibnu maalikin buu yidhi miyaan la odhan karaynin muxamedkeenani ina maalik ma ahayn ma ina maalik buu ahaa wuxuu ahaan jiray maxamed ibnu cabdilaahi ina cabdilaahi buu ahaa sheekhan kitaabka qoray maxamed ibnu cabdilaahi baa la odhan jiray maali kolka waa awowgii aabbihii wuu ka boodayo awowgiibuu inuu dhalay ayuu ka dhigay waxaa la yidhi silsilada aad ka soo beerantay oo dhani aabbo waa la yskaga magacaaba waad ku abtirsan kartaa midda kale sheekheennu wuxuu ibnu maalikin u doortay nebi maxamed buu ku dayanayaa sala allahu calayhi wasalam dagaalkii yowma xunayni nebigu uu ku jiray maalintii xunayn ma garanaysid markii saxaabo badani ay jabeen nebigu isagoo xagga gaalada usii cararaya ayuu lahaa wuxuu nebigu lahaa ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib nebigu in ayuu ahaa ina cabdilaahi buu ahaa maxamed ibnu cabdillahi ibnu cabdilmualib buu ahaa nebigu maalinta ayuu yidhi ina ayaan ahay buu yidhi ina cabdimualib oo awowgii ah ayuu nebigu isku nisbeeyey kolkaa aabbihiibuu ka booday nebigu maalintaa ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdimualib maadaama nebi maxamedba u dee awowgii ku abtirsaday sheekheenanina isna wuxuu jeclaystay inuu awowgii ku abtirsado waxaa kaloo jira oo talow oo ku kalifay baa la odhan karaa huwa bnu maalikin inuu yidhah huwa bnu cabdilaahi odhan waayo magacan ibnu maaligabu ku caan baxay magacaasuu saa u qaatay qadiyad saddexaad baa jirta oo huwa bnu maalikin sababtuu maalig iskugu nisbeeyey lagu macnayn karo ama lagu xallin karo oo waxa weeyaan magaca maalig ah ayaa tafaa'ul uu ku jiraa tafaa'ul baa magaca maaliga ku jira tafaa'ulku xagguu kaga jiraana culima waxa weeyaan maalig markaad eegto wuxuu noqonayaa maxay kii milkiyey wax kasta aqoon oo dhan kii haystay muu noqonayaa huwa bnu maalikin kii qoorta naxwaha haystay ee milkisnaa ayuu macnuhu noqonayaayo ninkani inuu yahay nin aqoon badan yahay ayuu halkaa dirtadaa wa amaa binicmati rabbika faxadif ilaahay nicmadu ku siiyey ka sheekee falyura aharu nicmat illaahi calayka ilaahay nicmada uu ku siiyey ha lagaa arko ha aasi ilaahay mahadnabiisa waxaa ka mid a inaad nimcadiisa sheegto ood uu sheegto ayaa ka mid a qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed huwa bnu maalikin ina maalig weeyaane axmedu rabbi rabbigay ayaan u mahadnaqayaa allaha ilaahay baan u mahadnaqayaa khayra maalikin ku wax milkiya ka ugu khayrka badan ayaan u mahadnaqayaa haddaba halkaa sheekheennu culimmadu inta badan waxay qaataan xamdiga marka ilaahay lagu xamdiyayo ma jumla ismiya ayaa ansab ah mise jumla ficliya ayaa ansab ah masaladaas isku qabteen qole waxay yidhahdeen jumla ismiya aynu qaadano oo alxamdulilah aan nidhaahno qolena waxay yidhahdeen jumla ficliya aan qaadano oo axmedu aynu nidhaahno ayay yidhaahdeen axmedu aynu nidhaahna bay yidhaahdeen waa mas'ale khilaafiya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam khudbadihiisii markuu jeedin jiray labadaba wuu isku dari jiray nebigu wuxuu odhan jiray ina alxamda lilah waa jumla ismiya naxmaduhu naxmaduhu buu raacin jiray waa jumla ficliya kolka labadaba wuu isku dari jiray xagga jumlada ismiyada marka la eego waxay ansab u tahay ilaahay daatadiisa oo dee wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam waa baaqi ilaahay daatadiisa subxaanahu wa tacaala xamdiga jumla ismiya uu faa'iideynayana waa baaqi oo jumlada ismiyadu baqaa bay faa'iideysaa marka aynu eegin jumla ficliya xuduud bay faa'iideysaa iyo wax soo derderiya waxay kolkaa munaasib u tahay nicamka ilaahay ina siinayo oo nicamka ilaahay ina siinaya way soo derderiyaan kolkaa waxay yidhahdeen qolana xagga nicamka aynu eegno oo jumlada ficliya aynu ka dhigno qolana waxay yidhahdeen xagga ilaahay daatadiisa aynu eegno oo jumlada ismiya aynu ka dhigno axmedu waxaan ku xamdiyayaa buu yidhi rabbi rabbigay ayaan ku xamdiyayaa kii aniga i barbaariyey ayaan ku xamdiyayaa nicmada rububiyadu waa qaali weeye allaha ilaahay ayaan ku xamdiyayaa khayra maalikin ku wax milkiyo ka ugu khayr badan ayaan ku xamdiyayaa waxay culimmadu yidhaahdeen sheekhu miyuuna halkii caruudkii una kaga dhicin khata caruudkii miyuuna meel kaga dhicin caruudka waxaa jira wax loo yaqaano cayibu sinaad baa jira cayibu sinaad cayibu sinaad waxa weeye gabayga oo labadiisa shadri ay isku magac ku dhammaadaan labada shadri ee gabaygu isku magac hadday ku dhammaadaan way ku dhamatay cayibu sinaad baad ku dhacday markaa waa ceeb xagga caruudka marka la joogo beydka shadrigii hore muxuu ku dhammaaday maalig buu ku dhammaaday isla shadrigii dambana muxuu ku dhammaaday maalig uunbuu ku dhammaaday haddaba labadan maalig cayibu sinaad baa ku dhacay baynu odhanaynaa sheekha mise uu ka badbaaday uu ka badbaaday sababtu uga badbaaday waxa weeye labada magacee beydku uu ku kala dhammaanaya waa markay ka siman yihiin macrifadiiyo nakirada laakiin labadani macrifad iyo nakirada kama sinna ka hore ibnu maaliga hore maaliga hore waa awowgiyo waa calam oo waa macrifo maaliga dambana waa khayra maalikino waa nakiro kolkaa maadaamuu midna nakiro yahay midna macrifo yahay wuu ka badbaaday sheekheennu cayibu sinaadka gabay sarfigoon anigu lahaa ayaan idhi beri baan wasanka mifcaala waayey luqada sarfiga ayaan ka waayey markaasaan gabay baan tiriyey la yidhaahdo qad kasura almifcaalu fi lisaani falaa tajcal maqiisan bilisaani falaa tajcal maqiisan bilisaani kolkaa ereygan lisaan ee labada shadri uu ku kala dhammaaday ka hore waa albu wata oo waa macrifo ka dambana alma wato oo waa nakiro sidaa darteed cayibu sinaad aniga laftarkaygu gabaygaa waan kaga badbaaday maadaamoon dee midna macrifo ka dhigay midna nakiro ka dhigay qaala muxamedu muxamed wuxuu yidhi huwa bnu maalikin ina maalig weeyaane axmedu waxaan ku xamdiyayaa rabbi rabbigay baan ku xamdiyayaa allaha ilaahay ayaan ku xamdiyayaa khayra maalikin ku wax milkiyo ka ugu khayrka badan ayaan ku xamdiyayaa musalliyan anigoo ku salliyaya welibana cala nabiyi nebigii baan ku salliyayaa almustafaa la soo doortay sala allahu calayhi wasalam wa aalihi aalkiisii ayaan ku salliyayaa almustakmiliina dhammayska tirtay asharafa sharafta dhammayska tirtay haddaba sheekha waxaa lagu qabsaday halkanna xamdigii markuu sheegay ayuu salaadii la yimid oo wuxuu yidhi musalliyan cala nabiyi almustafaa musalliyan waa xaalo waxay ka dhigan tahay waxaan ilaahay ku xamdiyaya isla xilligaa nebiga ku salliyayo aadamaha ma suurtagal bay ka tahay inuu carabkaagu mar qura xamdina sameeyo sallina sameeyo daqiiqad qura ileen waa xaale waxa way musalli xaaladani xaaladu sideedaba waxa way xilligii ficil kan kale la sameeyay ayaad xaaladana ku sifaysay bay ka dhigan tahay ahmadu xilligu rahaayo alxamdulillah la ilaahi u mahadnaqay ayu salligana ku sifaysay uu nabi maxamedna ku saliyay bay noqonaysaa kolka sheekha masalada waa lagu qabsaday waxa lagu yiri sheekh suurtagal ma aha musalliyan tan xaalada ah inaad tira xilligan ilaahi ku xamdiyay ayaan isla xilligaas aan salaadana ku jiray oo nabiga ku saliyay waxa lagaga jawaabay qoladii sheekha qabsatay waxa loogu jawaabay xaalada manwiya la yiraahdaa hadaad kutubta eegtiin waxa ku oranaya musalliyan waa xaala manwiya buu ku oranaya xaala manwiya macnaheedu waa maxay waxa weeye musalliyan anoo ku saliyad anoo niyeysan buu jeedaa anoo niyeysan ina nabi maxamed ku saliyo ilaa suurtagal ma aha inuu mar qura wada sameeye musalliyan anigoo ku saliyaya على النبي نبيي انيغو كصليايا المصطفى لا سو دورتي هذا اريغا مصليانه هو اسم فاعل حالنا اعرابا يحي على النبي markaynu eegno qole waxay yiraahdeen kelmadu min an-naba'i bay ka timid qolena waxay yiraahdeen may ee min an-nubuwati bay ka timid naba'i iyo nubuwati labadaas la isku qabtay hadaba hadaan naba'i niraahno waa war waa al-khabar al-azim walibana warka weyn baa leeyahay naba hadaan niraahno min an-nubuwana waa ar-rif'a sahraynta weeyi nabiyun hadaba nabiyun markaan eego ereyga nabiyun markaan eego laba jeeraba waa faciil oo marna nabiyun buu ahaa nabiyun nabiyun buu ahaa hamsaha ibdaal baa ku dhaco isla kitaabkeenu wuxuu inoo keeni doonaa xuruful ibdaalka markuu ka hadlayo hadaata mutiyan baa la yiraahdaa ahruful ibdaali hadaata mutiyan hadaata mutiyan buu juuska dambe inoogu keeni doonaa dhamaadkiisa hadaata hamsa ku jira kolka nabiyun markaan ila nabiyun hamsaha un baa ya loo akhriyay hamsaha u dambeeyay baa xarfu cilla laga dhigayo waxa la yiriyaa loo qalbiyo hamsi markii ya loo qalbiyo nabiyun uu noqday ay qaacidadii sarfigu meesha soo gashay ee oran jirtay idha ijtamaca harfaani محل أورنجر متجانسان بعد فاعل فعل وسبق أحدهما بسكون محل أورنجر أدغم الأول في الثاني نبي هذا النبي مكا نبي بو أصلك أها إلى أول بكيم فعيل كاسي لما معنى أي كيم هذا اللغة العربية إنه فعيل بمعنى فاعل إيه إنه فعيل بمعنى مفعول إيه نبي هذا بمعنى فاعل خلق وحو نقرأ يعني على النبي كي ورمي ee umada u waramayay xaq rabbi ka waramayay hadaa nabiy macna mafcuul ka dhigana wuxuu noqonaya ala nabiy kii loo waramay ee xaq rabbi looga waramay ayuu noqonaya hadaan min nubuwati ka keenana asalku wuxuu ahaa nabiyun nabiyun bua qaacidada caanka ee xagga sarfiga loo yaqaan qaacidatu sayid ayaa ku dhacday qaacidatu sayid markay ku dhacday nabiyun waxa la yidhi ijtamaat al yaa wal waaw sabaqa ahaduhuma bisukun qulibat al waaw yaa wa udghimat al yaa fi al yaa nabiyun bay noqotay wawgi markii yaa loo bedelay wawga markii yaa loo bedela labadii yood hadana la isku idqaamay nabiyun bay noqotay kolka waa sarreyn oo hadii bimacna faacilan ka dhigo nabiyun waa kii saray u qaadayay cidda raacda cid raacda ayaa qiimo iyo darajo yeelanaysa hadaan bimaana mafcuul ka dhigana waa nabiyyu kii isaga saray loo qaaday ee qiimo loo sameeyay ayuu noqonaya ereyga nabiyihi marka sidaynu dareemayno afar macno ayaa ku soo arooraya nabiga iyo rasuulku waxay kala yihiinna kullay kutubta kale ayaad ku arki jirteen musalliyan anigoo ku saliyaya على النبي نبي أنيقو كسليا المصطفى مصطفى هاي لا دورتي إلهي با دورتي سبحانه وتعالى وآله إيا آل كيسي أنيقو كسليا آل كيسي المستكملين لما يسكترتي الشرف شرفت إساقونا آل كي لما يسكترتي هل شيخ نوح ستوسا وقو خلافي قول هذا بدعاء آيات هذا كلمة آل كأعلى لما غيبي كرو على وعلى آله موياني وآله لما أورن كرو بيقبان kolka wuxuu khilaafay in calaada laga maarmi karo kelmada aal luqada carabiga marka la qiimeeyo in calaada laga tagi karo laakiin xadiista nabiga inaad u fiirsateen mooyaane calaaba ku qoran wa ala aalihi ba ku qoran kolka qolaa tiri wiliga aalka calaada laga ma reebi karo inuu qolada khilaafsan yahay ayuu si toos ah kuugu sheegayo aalkii calaada uu ka daayay waxa kaloo sheekheenu khilaafay culimo waaweyn oo xagga luqada oo kisaayi uu horkacayo oo oran jirtay aalka damiir looma idaafayn karo aali nabiyi mooyaane أما سيد حديث محن كوهينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله لميلة وعلى آل محمد كلك أحاديث وحي نقاهينا آلك إن, إن اسم عادي الله إضافة أيه كلك سيدة درتد وحي لهذين ضمير الله ما إضافة ينكره وحي نكدولة ينقل هذا اللغويين مسألة جرت مسألة جرت أيا مسألة ليلة أيا جرت نهرت آلك معنيه سمحوها كتاب شاطبي جاي نضف فيرستين مو يعني وكي آتك وقهد قبل يجي سمتني قد يبوكو يا الله باش شاطبي جاي متني قاعد يجي قاعد يشري كل كآلكو يا أهلي فرق قول حيوان حي هل فرق قول حي آل يا أهلي بحوي أهلي نوح كستا لا إضافية وح شرف لا يوح شرف لا عين با تري أهلي ولا إضافية أهل النعال وضعون كرتا أهل النعال كوي كبا وهل كها لكن آلك وح شرف لهم بلا إضافية ولو أدونك أو قرى شرفتها أعطوا سيدي آل فرعون aalka fircoon baa loo idaafeeyey fircoon adduunka inuu sharaf leeyahay loo arki jiray dee markaa laakiin aalka looma idaafeeyo waxaan sharaf lahayn aalu nicaa luga alcarabiya maaha waxaan sharaf lahayn eriga aal looma idaafeeyo taasi waxay keensatay markaa maadaama aalka wax sharaf leh oo qura loo idaafaynayo inay qulooyinka qaarkood u fahmaan damiirku inuuna sharaf lahayn waxay dhahdeen aalka haddaba kisaayi rag badan baa loo nuxaada war aalka yaan damiir loo idaafaynin bay yidhahdeen ilan damiirku sharaf ma lehe halkaa way yar hoos martay baynu odhan karnaa culimada oo sababtay u hoos martayna damiirka marjiciisa la qiimeeyaa halkuu damiirku u noqonayo ayaa la qiimeeyaa halkuu u noqonaya hadday sharaf leedahayna dee damiirku sharaf buu leeyahay halka ay u noqonaya haddayna sharaf lahaynna dee sharafi meesha ma taalo musalliyan anigoo ku salliyaya cala nebiyi nebigii almustafaa mustafaha ahaayee la doortay wa aalihi iyo aalkiisii almustakmiliina dhammayska tirnaa ama almustakmiliina dhamayska tiranayay kolkaa waxaa la yidhaha siinka iyo ta'da haddaan sidooda u macnayno almustakmiliina waxaad odhanaysaa maxaanku idhaha zaa'id haddaan ka dhigo almustakmiliina dhammayska tirnaa baad odhan haddaan almustakmiliina dhammayska tirnaa idhaa halkaa asharafadaa dambe shiinkaa la godayaa asharafadaa dambe shiinka ayaa la godi oo maxaa loogu dhawaaqi hemsa meesha ka maqan ashurafaa baa loogu dhawaaqi markaa ashurafaau ayaa loogu dhawaaqaya ashurafaau baa loogu dhawaaqaya maxaan idhaahdaa markaa waxaan ku yidhi waaalihi iyo aalkiisii almustakmiliin aalku koob iyo toban macno ayuu leeyahay waaalihi iyo aalkiisii almustakmiliina dhammayska tiranayay asharafa sharafta ashrafadani waa mafcuulun bihi markaa almustakmiliina dhammayska tiranayay asharafa sharafta ama almustakmiliina dhammayska tirnaa ashurafaau ee sharafta lahaa ashurafaau waa sifa labaad oo waa jamcu shariif markaa oo aalka haddii aan mustakmiliin dhammayska tirnaa aan idhaahdo insha allahu tacaala maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu aclam